dee soomaalidu waxay tidaahaa nin meelo umadawnay nin meelo caddahay meerika madow marka anagu shacabkii jubbada hoose ama aan idhaahda jubbooyinka lagu tuntay oo dalkoodii la qabsaday oo kenya iyo maleeshiyaad iyadoo bari gantaalayso ay qabsadeen dowladda kenya awoodeediina lagu qabsaday iyo etoobiya dadkaasaan nahay si waadaxay u jiraan soomaalidu waxay ku maamaadaa waabaryiisa hadba laguma qariyo dhibkii maalinkii hore qabsaday dee sidii uu u taagan yaho maamaaba waxay ninku dilay hoos kuguma jiiro ninka haddii aabbahaa uu dilo ama walaalkaa uu dilo ama wiilkaaga uu dilo hantidaadana uu la wareego gabadhaadana uu kufsado haddee wax wanaaga kama sugaysid ninkii waalidkaa dilay walaalkaana gowracay waa iga su-aaleen waxbuu ku darayaa sugaanta soomaaliya ka mid ahayd nin naftaada inuu adduunka ka kaxeeya rabo ama gobolka aad degan tahay deegaanka aad u leedahay inuu kaa ishirgooyo rabana haddee wax kuma tarayo marka dhibaatadii sidii u taagnay shantii qodob ee kismaayo ee go-aan baxday dil kufsi dhac barakicin iyo madax furasho shantaasay kismaayo caan ku ahayd lixdii sane ee hadda ay ciidamada kenya dalka kenya iyo maleeshiyaadkan iyadu ay barigantaalayso sida xoogga ay ku haysteen marka hadda dhibkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa shalay iyo maanta iyo daqaas saddexdaas bishaa rabadaanee lagu jiro dadkii shacabka ahaa ee deganaa magaalada la yidhaaho khaan khaan anigu barnaamijka aan ka hadlo waa ogtihiin soomaaliduna hadda badana waa og tahay dadkii soomaaliyeed oo dhulkii ay u dhasheen ee soomaalinimada ay ugu soo caqliyeen laga qabsaday baan ka mid ahaa markaasa ciidamadii xooggii dalka soomaaliya oo lagu tuntay oo kenya ay ku tumatay iyo maleeshiyada axmed madoore iyo dadkii shacabkaala la xasuuqay waan anagu nahay dee dawladdii xasan sheekh maxamuud oo dhibkaa noo geysateena waa tagtay dawladda hadda cusbayd oo uu madaxweynaha ka yahay faramaajo ra-iisul wasaarahana ka yahay xasan cali khayrana wax ayna tartay ma jirto ina waxbana tarina dulmigiina lagu hayo xitaa inay ka hadasho